xeerilaalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey ilaa shan iyo konton fuusto oo ay ku jiraan maadooyinka baahiye qaraxyada kuwaasoo ay gacanta ku soo dhigeen hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada muqdisho waxaan maanta meeshaan u nimid waxaa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeeddo badan yeelan kara oo howlgalkii ay samaynayeen ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenba ilaa iyo konton iyo shan fuusto ku dhowaad oo waxyaabaha ma odhan karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoronna waa ethanol wax la yidhaahdo ethanolkuna waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babbaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addictidkua daraaggana way isticmaali karaan marka waa ujeeddo badan buu yeelan karaa waxba ka hordhici mayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dowladda ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wax kaloo laku yeesha axmed cali daahir xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa uga mahad celiyey ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen fuustooyinkan looga shakiyey inay ku jiraan maadooyinka loo adeegsado waxyaabaha qarxa waxaana shacabka muqdisho uu ku booriyey inay la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan rabaa un keliya inaan shacabka iyo iyo ciidanka hawshan amniga ee gobolka banaadir hogaaminayo aan ugu mahadnaqo runtii shaqadaas sida degdeg ah oo markii ay ka war heleenba ay tallaabada degdega uga qaateen laba maalin ka hor ayay ahayd markii hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay degmada hodan ee magaalada muqdisho ka soo qabteen fuustooyinkan looga shakiyey in dareeraha ku jira loo adeegsado qaraxyada waxaana xeer ilaaliyuhu uu sheegay inay weli socoto baaristan ku aadan walxahan islamarkaana kulugulahaanshahooda loo qabtay dad badan oo haddii ay tuhumadaasi ku caddaadaan cadaaladda la horgeyn doono xasan kaafi qoyste v o a muqdisho